What? I'm Nikki Strong, VOA1, The Hit.
halkani waa washington laantaab soomaaliya v o a aad si toosa uga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo nagala socotaan boggayaga v o a somaali com duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa salaasa taariikhduna ay tahay afariyo tobanka bisha juun ee sannadka laba kun iyo labaiyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka iyo weliba dhowr iyo labaatanka mitirbaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka dhallinyarada maanta oo aan ku soo qaadan doonno waraysi wiil dhallinyaro ah oo ka hadlaya hanaanka loo samayn karo beer iyadoo aan ciid la adeegsanaynin
baaldi bay ku dhacayaan baaldigaas bom yar baa ku jira bomka dib u tuuray haddana biyihii baa isku wareegaya markaas biyihii geedka lagu shubayey dee khasaaraya ma jiraan laakiin biyahani markuu ku dhacaan baaldigaba bomku dib buu celinaya haddana halkii bay ka soo wareegaya
waxaa kaloo aad maqli doontaan magaalada boosaaso laga hirgeliyey hanaan amaba rug kutubta ah oo ay dhallinyaradu wax ku akhrisan karaan kaalmihaasi weliba ciyaaray aad sidoo kale dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida mas-uul reer ukraine ayaa sheegay in ciidamada ruushku ay u soo durkeen dhinaca bartamaha magaalada bariga ku taala ee siforodoniski islamarkaana ay sii wadaan inay duqeeyaan warshadda kiimikada samaysa oo ay gabaad ka dhigteen boqolaal askari iyo weliba dad rayida u dhashay dalkaasi ukraine serhiy hadidi oo ah guddoomiye gobol ayaa isniintii telegaraamka ku sheegay in ciidamada ruushku ay gacanta ku hayaan ilaa boqolkiiba toddobaatan magaalada islamarkaana ay ka durkiyeen ciidamada ukrain ee bartamaha magaaladaasi isagoo cusay in warshadda kiimikada ee magaalada azod ay boqolaal qof oo rayida ay ku gabanayaan islamarkaana si xooga loo duqeeyey waxaana uu intaasi sii raaciyey in ilaa iyo shan boqol oo qof oo rayida ay weli ku jiraan warshadda islamarkaana militariga ukrain ay isku dayayaan inay si nabdoon ay halkaasi uga soo saaraan darawallada gaadiidka waaweyn ee kuuriyada koonfureed ayaa maanta wada maalintii sideedaad ee ay samaynayaan shaqo joojin taasoo la xidhiidha korarka qiimaha shidaalka oo sidoo kale dunida saameeyey iyadoo dowladduna ay ka digtay in ficilkoodaasi uu sababay in in ka badan hal bilyan oo dollar oo khasaare ah shaqo joojintan ayaa khalkhalgelisay raritaankii iyo weliba soo saaristii xadiidka waxyaabaha laga sameeyo hadhaaga shidaalka iyo weliba warshadihii gaadiidka iyadoo tanina ay sababtay ilaa iyo hal bilyan iyo lix boqol oo kun oo dollar oo khasaare ah waxaana sidaasi xustay wasaaradda ganacsiga ee kuuriyada koonfureed tallaabadan ayaa warshadaha ku noqonaysaa madax xanuunkii u dambeeyey ee hanaanka wax soo saarka dunida kaasoo markii horeba ay saameeyeen xayiraadaha xanuunka covid sagaal iyo toban ee daba dheeraada ee shiinaha ka jira iyo weliba gulufka amaba dagaalka uu ruushku ku qaaday ukrain dhegeystayaal warkiina waa naga intaa u diyaargarooba qaybaha kale idaacadda duhurnimo halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta idinka imanaysa washington aan ku bilownay magaalada boosaaso dhallinyaro aqoon-yahana ayaa ka hirgeliyey xarun maktabad ah oo loogu talagalay in amaba lagu magacaabo aan idhaahda casma books kaasoo ay dhallinyarada amaba dadka raba bugaagta ay hanaan online uga dalbayaan axmed cali indhataag oo ka mid ah dhallinyaradaasi soo kordhisay halabuurkan ayaa waxaa uu waramay wariyahayaga boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
ugu horeyn yuusuf waa kaaga mahad celinayaa adiga idaacadda v o eba warayskaana iga qaadaysaan barnaamijka casmo books ee wuxuu ku yimi waa hal abuur ka soo maaxday maskaxda koox dhalinyaro ah oo anagu aan ka mid ahay qof ahaan kuwaasoo istusay inay qayb ka qaataan kobcinta iyo korinta garashada iyo garaadka bulshadooda akhriska iyo daalacashadu waa habka ugu muhiimsan ee maskaxdu ama caqliga biniaadanku uu ku kasbado aqoonta iyo afkaarta sidaa awgeed waxaan rajaynaynaa in aanu wax weyn ku soo kordhino maktabad qofeedka iyo midda guudba qorshaha iyaga dhowey waa in aanu macaamiisha iyo akhristayaasha ku gaaro habka hawada ama online shoppingka laakiin hiraalka iyo hamigu intaa waa ka shisheeya waana ka ballaaranya idamka eeb sida magaca ka muuqataba casmo books waxay ka shaqayn doontaa inay gado bugaag u keento bulshada bugaag anfacaysa caqligooda iyo garaadkoodana wax ku kordhinaysa maadaama tahay aqoontu habka ugu muhiimsan ee qofku garaadkiisa iyo maskaxdiisa uu ku kobcin karo deegaanka aan joogno oo boosaaso ah maktabadaha ku yaala inta badan waa maktabada ka shaqeeya alaabta cusub ama waa stationary oo buug cusub iyo qalin cusub baa lagu gadaa inta badan ma jirto maktabad aqooneed u gooni ah buwaagta aqoonta marka laga yimaado kuwa shareecada oo iyagana haddii aad ka raadiso wax yar ka haya shareecada ama buwaagta asaasiga una haya kutubta asaasiga una haya dhallinyaradan waxay istuseen inay deegaankooda iyo bulshadooda kusoo kordhiyaan meel laga heli karo xarun laga heli karo buwaagta aqoonta oo dhan oo dhinac kasta oo nolosha ah wax ka qoraysa ama wax ka taabanaysa qorshaha iyaga dhexe ama kan fogi waxa uu yahay inaan boosaso ka hirgelino goob buwaagta laga gadan karo lagu akhrisan karo laguna shaahayn karo iyadoo la jaan qaadaysa magaalooyinka kale shalay ayaad afurteen sidaad sheegtay barnaamijkan hal abuurka cusub maktabadan oo sida onlineka ku shaqaynaysa marka dadku haddii ay doonayaan oo kale in ay buugga ay doonayaan oo kale inay helaan ma khasabba inaad idinku dalabaad aada raadisaan haddii uu qofka uu ka rabo kismaayo haddii uu ka rabo nairobi iyo magaalooyinka kale inaad qofkii u keentaan buugga uu doonayo haddii la waayana maxaa dhici kara waa run markuu qolofku dalab leeyahay waxa laga yaabaa inuu qof shan buug rabo oo kale waxaa laga yaabaa inaa saddex ka mid a afar kamid a markaa meesha laga helo baa dhici karta haddii aan shanta markaa laga wada helinba marka maadaama aan maktabadaha waddanka aan wada shaqayn leenahay waxaanu qofka u bandhigaynaa waxa weeye khiyaarka ah in aan u raadino buuggaas waxa weeye una gudbino qiimihii buugga la siinayey iyo qiimaha uu ku imanayo kabacdi qofka koorta isagaa khiyaar kale inuu buuggii mataqaanaa uu helo oo saa loogu dalbo uu ugu yimaado haddii buug le inta badan qofku waxa uu raadinayaa buug jira magac jira marka si kasta anaga kasma ahaan macaamiisheeda waxaan ku dadaalna qof kasta oo buugna weydiiyey inaanaan ka harin buuguna weydiiyey aanu baahidiisa xaqiijino si mataqaanaa dhiirigelinta akhriska aanu qeyb uga qaadano qofkaasna aanu doonistiisa u xaqiijino annagana ay goortaas nagu noqoto wax weyn oo aanu kusoo kordhinay qofkaas iyo bulshadaba maxaa u malaynaysaa in tani ay faa'iido ugu jidho dhallinyarada iyo bulshada horeyse dhibaato mauga qabeen arrintaas waa xabasho miidin ka soo gaadhay si aa u xalisaan yuusufow waxa weeye faa'iidada akhrisku waa faa'iido ballaaran faa'iidada akhriska waxaan ka ogaan karnaa allah subxaanahu wa tacaala markuu qur-aankiisa kusoo dejinayay rasuulka sala allahu caleyhi wasalam wixii ugu horreeyey oo lagu soo dejiyey waxay ahayd suurat iqra marka nolosha qofku adduun iyo aakhiraba wuxuu wax kaga waan karaa inuu wax akhriyo marka dhallinyarada iyo dadka da'da weyn iyo nooc kasta oo bulshada ka mid ah waxaan aaminsannahay casmo box inay wax badan kusoo kordhinayso gaar ahaan deegaanka aanu markaan ku sugannahay ay aada u anfici doonto su-aalahaas way soo noqon jireen boosaaso haddana waa lagu weydiinaya boosaaso ma leh maktabad meel wax lagu akhristo ma leh meel aad waxa weeye onlineka wax kaga gadan kartid oo bugga arabtid gurigaaga lagu keenayo marka aad bay dadku noo soo dhaweynayaan saasaadna ku dareemaysaa in loo baahnaa ay faa'iido weyn ay dadka ugu jirto marka waxa weeye mid kale hadda wacyiga jira wuxuu yahay arrinta aan rabo inaan ku diro oo muhiimka waxay tahay maasha allah soomaali maanta waxay yeelatay qoraayo badan waxay yeelatay turjumaano badan maanta hadda anugu buwaagta aan gadayno oo aan ku bilownay shaqada inta badan kulli waxay ku qoran yihiin af soomaali haddana sidaasay tahay qaar ay ebiyeen dhalinyaro qorayaal soomaaliyeed ah oo hadda bilmasar ka soo qaada buugga nuun oo kale nin dhalinyaro ah oo soomaaliya qoray oo maxamed yuusuf la yirahdo ingiriiska degan iyo buwaagta kale oo waa waxay u badan yihiin buwaag afaf kale ku qoraa bilmasal ingiriis ku qoraa carabi ku qoraa oo nin dhalinyaro ah oo soomaaliyeed oo qora ah oo turjumo ah oo turjumay hadda buwaagta aan hayno turjumaanka ugu weyn baan u malaynaya ninka dhalinyarada ah ee la yirahdo cabdixakiin obsiye oo ka mid ah isaguna howlwadeenada iqra books xarunteeda hargeysa baa buwaagta ugu badan turjumay marka iyo rag kale marka maadaama qoraagii soomaaliyeed uu batay iyo turjumaankii soomaaliyeed ba u batay waa in ay isla socdaan marka si wax soo saarkii ee, qofka qoraaga ah ama turjumaaga ahi uu macno u yeesho waa in wax akhrinta la dhiirigeliya si buwaagta loo gato marka waa qodob muhiima qodobkaas dhallinyaradiina daafuray ee, barnaamijkan cusub ee, maxaa faa'iidaa idinku jira haddii aad rabtaan oo kale inaad qofkii u dalabtaan buug mase haysan qiimaha intuusan qofka buuga u dalban inaad usii sheegtaan haddii uu qaali yahay iyo haddii uu raqiis yahay labadaba sektorkan buwaagta ama mataqaan qeybtan buwaagta dadka ka shaqaynaya way ogyihiin dadka waxgataana dabcan way ogyihiin buwaagta faa'iido badan lagama raadiyo annaga qodobkii ugu weyn wuxuu yahay inaan bulshadayda eh, wax kusoo kordhino marka anu waxaan- anu waxaan aaminsan nahay oo istusnay markii aan anagu bulshadayda wax fiican kusoo kordhino allah subxaanahu watacaala inuu meel wax kale oo fiican naga siinayo marka taa aa sheegtay kasoo qaad masal haddaa buug weydaan oo kale inta badan annagu buugga aan hayno jaa waa qiimaysan yahay dee wixii mataqaanaa wixii in isbixiyaan oo cidda shaqaynaysa iyo cidda ku hawlanna ay mataqaanaa ay ay haa dhalinyarada ku hawlanna ay mataqaanaa ay eh, wixii ka galay ka helaan waa qodob muhiima buuggana laka waayana waxaa muhiima inaanu ninka qofka macmiilka ah ee markaa buugga naga soo dalbaday markii aanu buugga meesha laga laga helayo aanu soo ogaano inaanu qiimihii usoo- usoo gudbino oo halkaa ku yaalay waxaa soo raaci kara ah ee ki- qarashka geenistana aanu u sheegayno isla markiiba marka hadduu ku qanco qofku awood ahaan inuu markaa isagu go-aan ka gaaro annagu boqolkiiba boqol waxa aan doonayno waxa waaye in ee, kor- inaanu ka qayb qaadano kobcinta iyo korinta garaadka bulshadayda gaar ahaana aan ku bilowno deegaanka aan joogno oo aad moodo inuu xoogaa ka yar hooseeyo marka loo fiiriyo deegaanada kale ee soomaalida Eh, mid kale oo jirta waxay tahay maanta adduunku wuxuu u guuray online En, oo dadka maskaxdoodii iyo wakhtigoodii eh, waxaa lagu qaybsaday onlineka sidaa darteed eh, maanta sida waxyaaba laga yaabo inay yihiin waxyaaba xunxun ay u dhex marayaan eh, online-ka waxaa muhiima in la dhex geeyo wixii dadka maskaxdooda kobcinayay adduunkii aakhiradana wax ka tusayay hadda bilmasel buwaagta aan xoogga saarayna waxaa ka mid a buwaagta qofka adduunkiisa iyo aakhiradiisa wax ka tusaysa Eh, maadaama aan nahay dad- bulsho muslim ah eh, wixii diinteena islaamka iyo dhaqankeena uu ku xoogsanaya waa inaan xoogga saarno marka buwaag dadka sooyaalkooda iyo diintooda wax ka taraysa baan xoogga saari doonaa Eh, waxaan rajaynaynaa dadkuna inay nala shaqeeyaan oo nala fahmaan sida waxaa een, jirta arrin faaftay laakiin runtii xaqiiqadeedu hadda soo yaraanayso oo ah dadka soomaaliyeed wax ma akhriyaan laakiin dadka soomaaliyeed wax way akhriyaan laakiin eh, s- sidii wax ku akhrin lahaayeen iyo wacyigelintii baa meesha ka maqan iyo asaaliibtii ka saacidi lahayd inay wax akhriyaan baa meesha ka maqan maahane dadku wax akhriska way jecel yihiin isla markii markii aan shala daha furnay meesha eh, waxaad dareemaysaa in ay dadku kula soo xirinayaan iyagoo buwaagta kala duwan danaynaya marka waxaanu jecel lahay inaan bulshada horumarkeeda ka qayb qaadano
wagaag dhegeystayaaalkaasna waa axmed cali oo ka mid a dhallinyaro magaalada boosaaso ka hirgeliyey rug amaba xarun kutubta ah oo lagu akhristo bugaagta amaba dhallinyarada bugaagta u dalba isagoo warramayey wariyahayaga yuusuf maxamed yuusuf haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada dhinacii kaalma heesa
sida tahay shawaal galayey bishu shan iyo toban tahay shaxisay adduunkee qoraxdii shindhala tahay weli shaahid kuman arag sheekana kumana maqaley wax shabaha naftaadee sida tahay shawaal galayey bishu shan iyo toban tahay shaxisay adduunkee qoraxdii shindhala tahay weli shaahid kuman arag sheekana kuman maqaley wax shabaha naftaade sharad baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee sharad baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee shamsayadii daraada anigana ilaa shalay cishqi baa ishidaye ma ishaafinaysaa shamsayadii daraada anigana ilaa shalay cishqi baa ishidaye ma ishaafinaysaa shabeell ciideey ama geeyo shaaximaney shucurta iyo eegmada rag ninkay la shawrta sharibaha salaxyo ada shicir ammaankaay shaxda lagu cayaara sida tahay shabeell ciideey ama geeyo shaaximaney shucurta iyo eegmada rag ninkay la shawrta sharibaha salaxyo ada shicir ammaankaay shaxda lagu cayaara shicka iigu deqdi shafeecadii naftaydaay waana kugu shukrinayaa sheeka iigu deqdi shafeecadii naftaydaay waana kugu shukrinayaa shamsayadii daraada anigana ilaa shalay cishqibaa ishidayey ma ishaafinaysa shamsayadii daraada anigana ilaa shalay cishqibaa ishidayey ma ishaafinaysa sida faras shirabano laga furay shakaalkiiyo shakadkii ku xidhan yahay qofkaad seed ka qabata shanshadaba ma rogayo adda shiinqinayo kalgacayl ku shubaye sida faras shirabano laga furay shakaalkiiyo shakadkii ku xidhan yahay qofkaad seed ka qabata shanshadaba ma rogayo adda shiiqinayo kalgacayl ku shubaye xidigtii shahuuraay ada shiday adduunko dumar baad sandherite xidigtii shahuuraay ada shiday adduunko dumar baad sandherite shamsayadii daraada anigana ilaa shalay cishqibaa ishidaye ma ishaafinaysa shamsayadii daraada anigana ilaa shalay cishqibaa ishidaye
heestaasi shamsaay adi daraada iyo weliba codka cabdulaahi xalweyste dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubna islamarkaana aynu hore uga sii soconno qaybaha kale ee idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo haatanna aynu u kacno dhinacaaya jabuuti faysal daahir jaamac waxa uu ka mid yahay dhallinyaro qaadatay tobabar ay bixisay wasaaradda beeraha ee jabuuti kaasoo lagu baranayay sida geedaha loogu beeri karo meel aan dhul ahayn iyadoo haddaba faysal faa'iidada iyo weliba hanaanka cilmigaasi uu bartay iyo hanaanka uu ku shaqaystanaya amaba ay u shaqaysaan idhahdeeba dhegaystayaal waxaa ugu warramay waryahayaga jabuuti sagal si ciidan faarax maaciidii waa laga maarmo waxaa jira wax nuadi kuku la idhaahdo oo n aan camuudoo kale ahayn sida degadoo kaleeto oo nuadi kuku baa la idhaha ha oo lagu shubayo buuyaasha yar oo oo ciidda waaba laga maarmayba marka waxa loo waxa laga maarmi keenaya waa biyihii biyihiina uma baahna inay dhul yaacaan laakiin waa qasabad waxa qasabada waxay dhex yaacayaan waxay ku dhacayaan baaldi bay ku dhacayaan baaldigaas bom yar baa ku jira bomka dib u tuuray haddana biyihii baa isku wareegaya markaas biyihii n geedka lagu shubay dee khasaaraya ma jiraan laakiin biyahani markuu ku dhacaan baaldigaba bomku dib buu celinaya haddana halkiiba ka soo wareegaya markaas waa sidaas waa lagaga maarmo n midda kaleyte n waxaad in yaroo intan aan aqalka afartan mitira in yaroo la-eg baad ayaad ka samayn kartaa intaad doonaysa beer oo waxaad doonaysa ka soo saari karaysa markii qofka gurigiisa isagoo iska jooga daaradiisana xagga dambe buu iska dhiganayaa biro iyo wuxuu doonaya xaggaabuu ku dul abuuranaya ha sidaasuu ku samaynaya oo waxaa muhiima in dadkan xaafadaha iskale ayaa n fikirkan ayuu u fiican yahoo waxay doonaan bay ku beeran karayaan xaafadooda in yaroo isbaas haday la hadhaan oo oo ku filnaata yacnaa qudrad ay ka soo saari karayaan qudrad beertoodii dee amba ay isticmaali lahaayeenba dee intay suuqa u doonan lahayd
waxyaabaha een hore u baxa markii saa loo sameeyo oo haddaan rabo daaradayda aan iskaga samaysan karo maxaa ka mid ah waxaa ka mid a horta waxyaabaha ugu muhiimsan ee horey halkaa ugu bixi kare waxaa ka mid a sida basiliga amba bashiirada n maxaa yahayden salaadka oo afar nuuca oo nuucyadiisa sida shuugoo kaleete n tamaadka isaga ku bixi karaya baamiyaha waxyaabaha caynkaasoo kaleeto o dhan way ku baxayaan n weli waxaanan ku egin laakiin waa ku bixi karaya laakiin weli waxaanan ku egin bartiiq oo kale waxaa weli kuma egin laakiin cilmigiisa kaasina waan ku jirnaa waan wadnaa imise waxba aad u tijaabisay oo intii cilmiga markaa soo bartay kabacdi imise waxbaad tijaabisay oo oo aa- aa- aad ka mir dhalisay
wallaahi waxaan tijaabiyey sagalay horta waan tijaabiyey salaadka afar nooc oo salaadka waan tijaabiyey tamaadka waan tijaabiyey waxaan kaloo tijaabiyey maxaan ku rahdaa n baamiyaha waan tijaabiyey waxaan kaloon tijaabiyey n geedka la idhaahdo nacnac amba loo yaqaano shax lagu daro shax lagu daro kaasi qadar nacnac wax noocaas la yidhahdaa haddaan sixi karo hadda nacnac baa le waa kaas Okay. marka qadar nanac oo kale shaaxa lagu daraa oo macaan waa udgoon si waxyaabo kale lagu daraa imise ku imise maalin eh, bil kulligood kuwa lagu beerayo een, eh, meeshan ciid ahayn eh, ama wax horta wax walbaa la saari karaya soo maha bir eh, gidaar wixii la doono waa la saari karaya bir gidaar aduu meel handaa u dhistay waa la saari karaya meel muhiima oo qorax hadii iyo n ha qoraxdana in laga celiyo uma baahno wuxuu doonayaa qoraxdo ha qorax yarna inuu helo laakiin eh, iftiinkan aduu iftiin ahaan uun qoraxda ayuu ugu baahan yahay iyo wuxuu u baahan yahay hawo ayuu u baahan yahay meel yaroo iska leydha saas wuxuu qaadan kartaa geedka haddii beeritaankiisa aan kaaga sheekeeyo in eh, laba bilood iyo iyo badh way qaadan karaysaa bixitaanka geedkaas Okay. hadda salaadka kale haddaan salaad iyo daaradda daba ku beerto imise igu baxaya wallaahi salaadka wuxuu kugu bixi karayaa in eh, sagalay saddex bilood isaguu kugu baxayo saddex bilood oo kugu bixi karaya saddex marka maxaa een, eh, weli hadda kumaad shaqayn cid kuu maalgeliso ood ku shaqaysa weli ma heshay mise weli kumaad shaqayn adigu marka adii xaafadda iyo waxaa qabatid iyo tijaabo laga soo tago in eh, wallaahi sagalay horta meeshan aan galo waad aragtaan u malaynaya tuuladan aan galo waa bilaa kooraan kooraan ma isticmaasho in eh, geedahan waxay u baahan yihiin kooraan bay u baahan yihiin kow Mi- in, eh, waxa muhiim ay u baahan yihiin waa kooraan kooraankaasi hadduu jirinna dee geedahan iyo cilmigan kuma shaqayn karaysa markaasi iminka magaalada juubtoo kale haddaan dhex joogo aan baclisi wixoo kale waan ku shaqayn karayaayo dee kooraankii baa jira oo waxaad hodhow hadduu kooraanku kaa go'o in waxaad isticmaalaysaa group haddaan kaa dhex galo geedahani maxay marka koraanka uga baahan yihiin kooraankan waxay uga baahan yihiin kooraankani bamkan biyaha bamkan biyaha tuuraya ayaa ku shaqaynaya bamka yar ee ku dhex jira baaldiga haddii biyaha geedahan wax u tuuro la waayo geedahani waa waa waa light waxa dhex socdaan biyo waxa dhex socdaan xididkoogu xididkaasi hadduu biyo waayo wuu dharayaa waayo inee camuud ma jirto wixii naqaskoogu dabaysha
waagaag dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa faysal daahir jaamac oo ugu waramayay magaalada jabuuti wariya ayaga sagal siciid faarax qaybihii ugu dambeeyey ama gabagabada idaacaddayn maraynaay dhegeystayaal qodob ka mida wararka adduunka ugu waaweynaa idin guud maro mas-uul reer ukraine ayaa sheegay in ciidamada ruushku ay u soo durkeen dhinaca bartamaha magaalada bariga ku taala ee serfadinisk islamarkaana ay sii wadaan inay duqeeyaan warshada kiimikada samaysa oo ay gabaada ka dhiganayaan boqolaal askari iyo weliba dad rayid ah sarhey adaydi oo ah guddoomiye gobol ayaa isniintii telegaraamka ku sheegay in ciidamada ruushku ay gacanta ku hayaan ilaa boqolkiiba toddobaatan magaalada islamarkaana ay ka durkiyeen ciidamada ukraine bartamaha magaaladaasi isagoo xusay in warshada kiimikada ee magaalada azot oo ay boqolaal qof horayid ah ay ku gabanayaan haatan si xooga loo duqeeyey isagoo intaasina sii raaciyeen ilaa iyo shan boqol oo qof oo rayid ah ay weli ku jiraan warshadaasi islamarkaana militariga ukraine ay isku dayayaan inay si nabdoon ay halkaasi ay uga soo saaraan haatana dhegaystayaal aynu jaleecnoo dhiniciye kaalmaha heesaha
Thank you
waa hagaag dhegaystayaal heestaasi ay codkeeda inagu soo gaadhsiinaysay fanaanada kaltuun bacdo islamarkaana ereyadeeda uu curiyey abwaan ismaaciil jiheeye haddii ayaa dhegaystayaal ugu dambeysay idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe saa iyo nabadgelyo